أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد بسم illaahi اraxmaan اraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena andalus bodkasti oo hadaanoo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus xalqadeenna maanta waxaa marti inoogu ah sheekh cabdiraxmaan maxamed firin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee juhuudda badan ku bixiyey faafinta dacwada islaamiga ah sidoo kalena ku sugan wilaayaadka islaamiga ugu horeyntii sheekhana soo dhowow marka hore alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsali allaahuma wslm wbaaraka calaa nabiyina muxamedin wcala alih waasxaabi ajmaciin waa dhowahay andulus ogu mahad celinayaa jazaakum allahu khayran dadaalka badan ee wadaan iyo khayrka badan ee wadaan waa tahay waxaan rabnaa sheekhana xalqadan inaan ku falanqayno tajaarubtii tobonaan sano iyo ku dhex jirkii dacwada iyo cilmiga sharciga halkay kaaga soo bilaabatay
dacwada anoo yar oo dugsi qur-aan dhiganayna oo weli qur-aan ka dhamaynin yaa sheekh wacuqiidin jabuuti sheekh maxamuud la yidhaahdo tafsiirka ayuu bilaabay nin caqiido fiicanna wuu ahaa waa ninka ugu horreeya caqiidan ka fahnay marka macalinka waana kaxeeyey dugsiga casarka baa kitaabka la akhrin jiray kitaabka dhegsan jiray sheekhu marka laba jeer buu dhameeyey tafsiirka waa gartay ardayna kolba qolaa ku celin jirtay halkaasaan marka anagu qur-aanka aan dhamaynin baan tafsiirka la qabsanay tafsiir nin saref u akhrinayo ahaa halkaasaan tawxiid ku qaadanay marka kadibna dacwadii markaa jirtay oo usro iyo shucab dhisnayd shucab u dhisnayd ayaan ka mid ahayn laakiin meel loo socdo mana warka haynin dacwadi marka waxay u badnayd shirkatulqubuur in laga hadlo waxaalahan kale lama aqoonin runtii marka ilan dacwadan salafiyaduba sidooduba dagaalkii sawinsa marka laga soo laabto culumada ay bannaanka u baxeen oo jaamacada la aaday markaasaa la fahmay markaasay bilaabatay markaasay bilaabatay dacwada salafiga ah oo raggii ay jaamacada ka soo baxeen sacuudiga ay soo laabteen waa gartay ayagoo marka runtii xambaarsan shirkiga qubuurta inay la dagaalamaan laakiin alwalaa walbaraa iyo xaakimiyadii aan aad ula soconin runtii marka anagu dhalinyarada markaas waxaan ka mid ahayn hawsha qaadatay hawada nin laya cabdinaasir baa marka noo bilaabay mulxaha markuu noo dhameeyena dowladda ka xidhay akhrintii iyo hawlihii ka xidheen xilligaas dacdo kusoo biiray marka tobanaankan sana hadda waxaa weeye dagaalkii itixaadka markuu bilowday oo rag baran oo ka bilowday soomaali galbeed gedan uu ka bilowday maskaraha kale gudaha sida kaanagii marka kii dhoblan la kala diray sheekh xasan uu ka faaideysto meesha uu bilaabay markaas dadkii waxaan noqday dib u soo raacay qaladii haddana jihaadiyiinta ahayd howlaha waday yaan ka mid ahaa itixaad waa garta marka alitixaad waxaa ku biirtay burburkii dowladdii kacanka kadib dhalinyaradii ku biirtaa ka mid ahayd may anugu ka hor baan ahayn dhalinyarada yar dowladdii oo dhisan dugsi qur-aan kala qabsanay laakiin inkaas manaa fahansanan anagu islaax iyo manaa kala lakin waxaan fahansanayn dadkan qubuurta caabuda inay gaala yihiin waa garta xarakadu marka waxay u dhisnayd shucab iyo usra u dhisnayd wax badan isku xiran ma jirin runtii meelahan joognay tuulooyinka iyo qaxootiyii hiiraan baan joognay marka anagu xilligaasaan qaadanay laakiin beecada waxaa laga qaaday burburkii markuu dhacay burburkii markuu dhacay anagu raggi beecada ugu dambeeyaan ahayn waa wala joojiyey hawsha waa la joojiyeyba waa garta marka kadibna markii jihaadkii qaybaha la kala diray qayba ay jireen anugu waxaan ku soo haray qaybihii markaa wax waday fikraddii raacsanayd baan ku jiray wax ka waday kuwiina markay burbureen oo soomaali galbeedna iska waxbaa ka jiray laakiin ay laba gar u kala jabtay oo dagaaladii ay weli ay socdaan gedana ay baabaaday haddana kambonian ku soo hadhnay waa garta markii dambena salaaxudiin ay bilaabanaysayna oo hadda ugu dambayso xarakadan shabaabka ay salaaxudiin ka bilaabanaysayna raggii lagu aasaasay ugu badnaa waxay raggii kismaayo oo jihaadka ka dhisnaa oo gacanta ku hayay waa gartay yahay rag fara badan haddii la umrayn baday way shahiideen qaarra waa nool yihiin marka dacwada weli waa ku dhex jira anigu waa ku dhashaan dhihi karaaba runtii waa gartay waa yahay muddadii aad ka tirsaneed ururkii alitixaad shaqooyinkii aad soo shaarigtay maxaa ka mid ah iyo hoolihii aad wax ka soo qabatay anigu koley dacwadan baan xaggeeda ku jiray marka markaan joognay raggii dacwada wadaan ka mid ahaa waa gartay oo ama macaskara kitaabka akhrin jiray ama magaaladaoo kale wax ka akhrin jiraan ahay raggii ducaadaan ka mid ahaa markii la kala dirayna macaskarka toos lagu wareejiyey dacwadiisii howliintii meesha ku hadhay boqol iyo xoogaa baa lagu reebay meeshaan u malayn taana khaldanayn waa gartay yaan ka mid ahaa kadib markii uu intiina ay burburto meeshii loo bedelay meel agoomeed Waa joogay raggii joogay ragna lagu qarameeyey agoonta macalimiin iyo waardiya laga dhigay ragna duurkiina aada la yiri kadib anigu waan usoo wareegay jubbooyinka waxaan ahaa mas-uulka jubbooyinka sida way kala xidhnayd oo qabaalla u kala xidhnayd qaybtan marka jamaame kabsuume jirib ilaa bu'aale yaan mar oday ka ahaa markii dambena kismaayaan galay odayash kismaayaan ka mid ahaa ilaa ay soo baxeen ururadan jihaadiga hadda xarakadan ay bilaabatay waa tahay kuwaasaan ka mid ahay imisaa ku sugnayd halkaas waxaan ku jiraa ilaa macaskarka markii la bilaabay adugu laba sana iyo bar meelahaas marka ciidan tira intee la ega ayaa halkaa n ku hayseen ciidanku markii hore aan la kala dirin ciidan ilaa sideed boqolah ayuu ahaa ciidanka hubaysana meel jooga ilaa rag boqolo ama xaasilaya ama si kaloo magaalada jooga ayaa laga ciidanka rigliga hubaysan ee tababarka qaata subaxdii ilaa sideed boqol meelaha waa dhannaa taqriiban
waa gartay xarakada waxaa sheegtay in adinkoo marka jooga la kala diray sidee idiin saamaysa
nimanka markii ciidamadii soo galeen horta xarakada meesha joogta runtii ciidamada waa hubaysnaayeen qablayaasha meesha joogana xidhiidh baa kolley anigu mana garayn yaa jiray dabcan marka ninkii qablada xidhiidh la yeelan waayana way la dagaalameen sida bari oo kale annaga marka gobolkan caydiid baa ka telinayay shabeellada hoose iyo ilaa xamar caydiid iyo maamulkaas ku fiicnaa waa gartay siddeed boqol oo nima meesha hubaysan oo markood garanaysaan ciidanka iyo wadaadda iyo ragga joogay weliba rag markaas muthaqifiin oo aqoon-yahan oo aad fiican oo dhallinyaro ahoo ayay ahaayeen magaalada caydiid baa iska haystay anagana dekeddaa naloo dhiibay ummaddan u kala celinno oon u kala nadaamin dekeda wax kasoo degahaya dekedda runtii raashin badan baa kasoo degi jiro caawimaad oo fara badan dekeda marka marka iyo ganacsi aan badnayn laakiin xilliga caawibararka waxaa kasoo jira raashin aad u badanoo ay hay-aduhu wataan oo dadka la siin jira yaa kasoo degay waa gartay dekedda marka annagaa naloo dhiibay magaalada dhexdeeda xerada ku taalay laakiin dacwada iyo howlaha mooyaane ciidamada caydiid baa joogay xataa maalin waxaa jirta nin la yahay cabdullahli keri oo maxaadareen haya inay intay weerareen xataa guri dabaqa ku xidheen oo meel agtanada ku xidheen waa gartay oo kadibna intaan weeraray dagaal muddo yara kooban soco sheekh aan soo daynay ragna meesha ay ku dhaadhaawacmeen yaa jiray waxna ay ku dhinteen waa gartay marka markaa dekedda joogto ayagoo fayloo soo gelhayaan maanta o dhan ba iska celin laakiin dad caydii hoos tagay ahayn marka maamulkan iyo caydii waa is ogaayeen kaanaga Waa waa is ogaayeen.
gartay marka hadday is og yihiin dhibaato ma leh doblok hadda waa la joogay een, wax dhibaato ah ma lahayn laakiin bari oo kale gedo oo kale markii dambe oo kale waa laisku dhacay marka marka waxay ku xidhnaayeen kolba calaaqaad hoosaa jira oo ka dhexeeya waa een, gartay qablayaashii meesha adinka markaasi yaa madax idiin ahaa annaga meesha nin la yidhaahdo waxaa haystay si guud axmed bilaal ayaa haystay nin la yidhaahdo cabdisamed oo korneelka ana ciidanka iyo meesha ayuu oday ka ahaa waa gartay marka dacwadana nin aan jeclaan jeclahay inta xilli hore cabdiraxmaan nin la yidhaahdo isaa haysan jiray laakiin meesha si guud axmed bilaal oday ka ahaa waa gartay dadkii kale ee aad ka xasuusatid ee xilliga een, marka aad isla joogteen ee hoggaanka ah yaa ka mid ah wallahi dee rag badan baa jiray een, xambilaha waa jiray korneelka cabdisameda asta waa jiray rag kale rag iska dhalinyaro caadi ahaayeen rag odayaaloo yimaado hadda boqolsoon oo kale mar waa yimid een, ninka oromada ahaayo kitaabka abu daawud akhrin jiray isa waa joogay marba xerada imaanjir la tababari jiray sheekh maxamed macali xataa marba asagoo lati meesha yimid oo een, magaalada maxaadar ku qabtay rag odayaasha la xeradan mar buu tegey oo rag odayaasha ula shirahayey arkahayey marka meesha waa odayaasha waa jira xambilaha si guud oday ka ahaa ciidanka hadday noqoto iyo hadday noqoto arrimaha bulshada labadaba waa gartay markii marka uu idinsoo gaaray khabarka ah in alitixaad la kala diray ciidankii ku sugnaa marka maxaa go'aan qaadateen iyo hoggaankoodaba horta ciidanka waa la kala diri lama dhihin ciidanka waxaa la yidhi niman baa soo galay maraykana iyo ciidamuu hogaaminhayo Een, marka ciidanka waa la dirhayaa waxaa lagu xoojinayaa ciidanka gadaa la geenaya waa gartay marka ciidanka gadaa hadii laga waa tashan doonaa soomaali galbeed baa la geli doonaa ciidamada marka waa lasii habeyn doonaa marka eryanaan faaruqay baa la yidhi marka si aan aan isku dhac u imaanin ee maahan waa la kala dirhayaa maahan anigu Waa marka dadkii meesha lagu reebaan ahaa runta anigu ciidanka inaan raacaan jeclaa een, reera markaa ma lahayn waa gartay laakiin xambilaa diiday aniga oo yidhi maya ilaa ilaa ma jirto meesha adu joogaysaa amarkana waa lakala qaadan jiray marka anoo ka xun baa saa laygu reebay xogaa ciidana waa la reebay marka aan dagaalana xataa waa la- raggu ma- maxaa dhacay ma dagaalamin karna eryada ka mid ahayd diyaarada Waa kor gartay.
maraysa waxa hoos waxa haysto dhan bay ogaanaysaa rasaastada qorigaa kulli diyaar hal hal diyaar kor martaa ogaanaysa dhehen marka marka waaba tiknolojiyada cas- casriga jirta maba dagaalami karaa layi marka taasaa laga dhaadhiciyey waa gartay marka ciidanka in geda laiskugu geeyo gedana uu soomaali galbeed uga soo raansado qaabka noocaas buu ahaa waa gartay marka xagga lagey kadib kala dirka uu soo soo bixi doonaa marka waa gartay oo hadda kala dirka itixaadka waxaa diiday soomaali galbeed waa diiday een, gedana waa diiday inay la kala diray ciidamada waa gartay dhoble waa la kala diray laakiin waxaa ka faa'iideystay xastuura ka faa'iideystay marka la kala diray raggii oo weerarsan waa gartay asaa ka faa'iideystay marka sheekha ka faa'iideystay Mhm.
marka meelahaasi marka ciidamada u daabuleen si ay iskaga fogeeyaan buuqooda iyo kheyladooda waa gartay waayahay burburkii alitaxaad kadib maxaad go-aansatay een, sheekhana halkee baad howlihii dacwada kasii waday oo aad kasii bilowday
annaga markii la kala diray ee ma- macaskari marka la kala diray raggii soo hadhayna aan xerada ku hadhnay Mhm.
Ee, niman maraykanahoo marka waxaa jiray een, xe- meesha haysta intaan lagu wareejinay bakistan yaa kadib lagu wareejiyey.
magaalada markaba markaha waa gartay marka habeen roondo ayagoo marahaya Mhm.
xeraday aad uga rondin jiray meesha xeradan joogn magaalada ku dhex taalay yaa waxaa dhacday inay marka nin uu xabad ku riday waardiyii ka mida tunaga istaagay istaagi waayeen uu xabad ku riday waa gartay marka way naga laabteen waa gartay marka subaxdii jumcay ahayd jumcadaa rag baday u aaday way soo weerareen intaa meesha ku maqnay meeshii meeshii soo way weerareen soo weerareen waa gartay marka qoryaha inta badan ceelal bay ku jireenoo laakiin hala reifal iyo na- naf lahayn baa waardiye kore ahaa waa gartay dee qoryihii wax meelaha yaala qaaqaateen markaan soo baxnay anagu dee qoryahan la soo baxnay kacdoon baa dhici gaadhay marka way noo yimaadeen odayaashii kulli la soo hadlan dabcan waa gartay marka kadib ciidamo sacuudiyaan oo xamarkeedu noo imaan jira hubaysan xere iska imaan jiray soo socdaan sacuudiyaan Ah, waa wadaadaa la dhihi jiray marka oo marka meesha biyi iyo buskud iyo waxbay nagu siin jireen waa gartay kaasay kitaab yar wayna siin jireen waynala sheekajireen marka waa islaam baana dhihi jireen marka anagu dee islaam baana lahayd oo sacuudiga oo marka dee calaaqaadka ugu badan xarakada ila lahayd oo waa gartay rag marka wadaada ah Mhm.
ee noola ekaayeen markaas laakiin jawaasiis bay runtii ahayen oo meesha waa gartay xeradii waxaa da-da marka xeradii aad deganaydeen dhinac ka deganaayeen may wa imaan jireen u imaan jireen Ah, kormeer maalin khamiista iyo kole maal- maalmay imaan jireen koley khaas imaan jireen waa gartay xerada imaan jireen way degi jireen kadib way naga laaban jireen marka waa gartay laakiin maraykana meesha haystay Mhm.
marka ayaguna meesha way imaan jireen marka waxaan isleeyahay marka dambe waa la kala diray xero agoonba meesha loo bedelay waa gartay ciidankii waa la- markii xoogaadii hawsha yar kululaatay Mhm.
waa la kala diray ayaga laftoodii marka xaggee u hayaanta adiga anigu runtii xamar baan aaday waa gartay oo weliba xambele wuxuu yidhi ninka ma- magaalada kama bixi karo oo dacwadu wadaa Mhm.
marka anigu waan xawar baan aaday xawar markaan aadan haytul culya iyo marka yaa jiray markaas waa gartay marka xoogaa marka xamarra waa culays baa laga saaray waa marka inaan kismaayo aadaan goostay marka weli waxay igu dhaliyeen niman dhalinyaraan arkay waxay leeyihin waddanka dacwo ma jirto morgan baa waddankii qabsaday kuwii hore soo qaxeen marka dacwo ma jirtin aslan waa gartay marka inaan ka faa'idaystaan nala quma bay dhaheen marka nin carab aho markaas culya haystay Mhm.
yaan u tegey hawshaan u sharaxay marka waa Kadib marka waad baxaysaa jirib baad tegeysaa taqriib baad ka geli dacwada wixii iyo hawlaha iyo baahida iyo yaad keenaysaabay marka waa gartay waan soo baxay jirib baan marka in anigu imid dalkan marka aad uma aqoonin niman dhalinyaroo fiican oo jirib jooga marka dacwo wada oo laakiin aan cilmi lahayn oo marka dee un dhalinyaro itixaada yaan meesha ugu imid waa gartay markaasaan kitaabo ka bilaabay jirib markaan imid een, warbixintooda waan ka saray meel dacwo Waa evertaan imid Waa marka gartay.
waxaan goostay marka anigu marka itixaadka waxaa la yidhaahdaa oo la sheegi jiray ururka itixaadka hadduu burburo weliga waa Mhm.
jirayaa baa layi laakiin ururka islaax hadduu burburo waa ma soo kabsanaya la dhihi jiray waa gartay sababta ururka itixaadka wuxuu ahaa urur iska madax bannaan ninkas dacwadiisa u madax bannaan yahay meesha ka bilaabi karo Mhm.
mar haddaa wax wadan ba calaqaad ugula yeelanaya bes waa gartay dee lacagna lama qaadan jirin runtii waxbaan la isma siin jirin waa gartay oo haddana itixaad wax qaata ma jirin haddayna ay ahayn ciidaha oo kale wax soo dhacaan iyo adduxyada wax soo dhacaan mooyaane waxba lama qaadan jirin waa gartay marka ninka reganimadiisa ku xidhneed dacwadiisa u wada ku xidhneed markaas marka qofka si fardi ah si fardu iskaga shaqeyn jira ruuxu Mhm.
soo magaci huwan dadkan kale waa iska tixaad waa iska hawaamisho marka ayagana waa iska caadid waa marday qaateen dacwada qaateen waa ragga iska hawaamishta ah marka wadciga jilib markaas aad imaanayso waa side yaa haysta wadciga jurib wuxuu ahaa horta marka aniga aan imaanayay niman beljima magaalada haystay ciidamada beljimka haystay magaalada waa garta laakiin ka maamul ahaan soomaali ahaan nimanka sned ahaydoo kismaayo laga soo bixiyey oo ma dhammaata ku eg waa garta deegaan ahaan ciidan ahaanna xoogaa xaafadaan jira farjanna ciidanaan u joogaan waa garta erya ayaa ka tilinaya markaas waa garta oo ciididii inu marjaas iyo yaa ka tilinahayay markaas waa garta isbaysigaasa ka yaa telinaya ka tilinahayay marka yaa ka soo horjeeda marka oo ayagana ay markaa loolamayeen morgan morgan general morgan baa markaas waxaa kala soo jeeday runtii Mhm.
sababta waxaa weeye haddaan dib ugu noqono em, markii lasoo dhisay ururadii s- s- ay la dagaalamayay sida bare oo saddex urur ahaa s b m u s c iyo iyo s n m Mhm.
Een, kadibna ay xamar fawdo kale ka kacda ayagii ayaga laftoodii laga baabi'iyey go'aanadii rabeen ila militari militari lagu bedel lama rabin Mhm.
maanafeestiya raggii ay meesha fashireen Mhm.
kadib waa kay bilaabatay haddana inuu arsenal dhiso oo ururo badan ka koobnaa haddii ururo kuwa baayo bakoola cadwarsamo isaaq oo kale inuu abtiyaas oo kale caydiidoo kale Mhm.
soomaaliya kala gedisa Mhm.
awoodda ugu- waxay noqdeen ugu ugu weyn ee koonfurta soomaaliya ilaa gaalkacyo waa garta ilaa xuduudda kenya ka jirtay noqdeen markaas waa garta marka asla waxay ahayd marka awoodda in la burburiyey ahayd Mhm.
marka morgan baa laga keenay baar dheere laga keenay iyo Mhm.
ciidamo wato oo lugeynhaya ayagaa marka magaalada la wareegay waa garta marka markuu beljimku ayagu magaalada ku- maraykanka ku wareejiyey magaalada wuxuu ku wareejiyey marka isagu guuray wuxuu ku wareejiyey beljim waa Marka- garta maamul ahaanna beljim baa waddanka haystay soomaali ahaanna snad baa ka talisay waa garta laakiin dad soo qaxay oo iska rafaadsan bay ahaayeen waa iska garta malaysi ah dacwo aan ka jirin nidaam fan aan ka jirin marka meel iska dhibaato badan bay ahayd waa garta marka sidee marka adiga dacwadii uga bilowda magaalada marka nin ilkacsaliya waxaan u diray Mhm.
kismaayo u diray kismaayo warka keen baan ku yidhi waa garta ninka wuu baxay runtii gabadh marka yaa u deganayd waa garta xaas caruur u dhalin magaalada marku tagay waa la qabtay marka waa garta marka waxaa lagu xiday stationka mar haddii ruuxa station lagu xiday habeenkii baa la dilaa waa garta marka ninka in la qabto waa maqalnay kadib ilaahay baa ka fakiyo goor casara makhrib asagoo weyse qadanayay aan weyse qaata yidhi hayay dheheen marka waa mooryaan wixii iska qayira markuu indhahooda arkeen hal mar derbiga dheer ka soo booday ee stationka kismaayo waa wuxuu yimid buulo guduud soo soo ordahay waa garta buulo guduud baa laga soo qaado markaa naloo keenay waa garta marka arkeen markan waxaan goosma ka inay kismaayo waxba naga xirnayn markaan dacwada annaga aan bilaabano maamul baan ka dhisay marka anigu oday aan ka ahay yaan jirib gudaheedii madaaris kabdha waa aasaasnay oo laba ahaa Een, laba madaaris oo qur-aanka carruurtana waa waa aasaasnay waa garta kitaabana anaa ka bilaabay nin macalinoo fiicanna xamar baa ilaahay noo keenay oo wuxuu gacanta nagaga qabtay wiilasha dugsi weyn oo meeshuu gacanta ku qabtay marka waxaa dhacday nimankan mare- eh, beljinka markaa joogay iyo hay-ada la socday Mhm.
meelaha iskoolada iyo dugsiga qur-aanka iyo raashin bay u keeni jireen oo saliid iyo qabandi iyo waxbay keeni jireen waa garta anigu marka waan ka joojinay afartanadii labadii gabdhaha iyo labadii wiilasha waan ka joojinay marka sabab inaan macnaa waxaan gaalada ma- waxaan u arkaynay waxyaalo kale aan u arkaynay Mhm. maxaa idiin muuqanaya markaas inay tahay wax aan bannaanayn in dacwada lagu qaato Mhm.
kharash dacwo in lagu qaato inay bannaanaynba oo gaala hadan laga haddana qaadanayo gaal laga qaadanaya Mhm.
adugu markii dambe dhowr jeer bay ii yimaadeen mid eh, hay-adda faw ka socday oo bakistaani ahaa Mhm.
yaa laba jeer wuxuu yidhi raashinka ma qaadatid waa garta waxaan ku yidhi annaga waxna waa ikhlaas waa ma garta qaadano soomaalmihii waa kii marka la qarxiyey kaniisaddii jamaca la qarxiyey Mhm.
baabuur kaleo qoladan beljim ay leeda- ay- ay leedahay oo ciidan ahoo ay laba toban saareen waa la qarxiyey Mhm.
oo raggii xamar baa ku soo faagay marka een, kismaayo kale waxbaa laga reebay laakiin waxaa fashiliyey raggii itixaadkaa fashiliyey iyadoo saddex meel iyo afar meel marka ay calaamaysan tahay marka arrintan kiniisadda la qarxinayay iyo beljimka la beegsanayo howlgalladaas yaa fulinaya waxaa fulinayaa rag uu soo diray cabdulahi axmed sahal waa garta oo xamar laga soo diray xamar dagaalada marka aad bay uga socdaan markaas waa garta yaa soo diray Mhm.
snn dagaal waxay kugu jirtaa marka nimankan nimankan beljimka iyo maraykan waa nimanka ka soo saaray marka Mhm.
marka calaaqaadku waa fiican yahay Mhm.
laakiin kismaayoo kale kaniisadoo kale miina la geliyey Eh, jiirada masaajid jaamaca qadiim oo kalena waa la geliyey naan leeyahay marka koley dabcan ka garanaya anigu ee Mhm.
meesha waa shaqaynayni marka meel kalena waa jirtay marka meesha masaajid hortiisa ah way roonda ku maraan beljimku waa garta kiniisadana in asal ladumiye ahayd weyne kasoo ku taallay meel kale waa geliyeen kol meeshkan hadda calama saddex meel waxay dhaheen marka amaan u sheegnaa masaajid kurtisa meeshan weeyaan ama ragga wadaadada masaajidka la wadaagnaa oo dhahna meeshan iskaga waxbaa ka jira iskaga taga nin marka aad u gandheeraayo masaajidkan aad u codsan jiray hadda magaysan anaa shay aan rabin way u tageen marka xalaniyo howlahaasaa jira waxaa nala quman dadka u digo meesha iskaga taga meesha iskaga taga waxbaa waxbaa dhacaya meel walbaa caawaminaysane waa garta ninkii waa orday cabdiraxmaan jibriil iyo sheekh maxamed maalinguri ninba u sheegay nimanka waa loo yeeday marka ilwila xarakadee la wada yahayo xarakada la yahay nimankana waa niman xamarka yimid oo marka u s c ahaan lagu xaglinayay ahaayeen nimanka magaalada markaas jooga soomaaliana waa nimanka morgan markaas nimanka waxaa leeyihi ma hadda idiin sheegnaa morgan soo magaalada ka baxaysaan dacwaa socota fidnaa wataan kanaa wadaan adoo nimanka wali waa laga bixiyey miinooyinka waa laga bixi wayna soo baxeen markaas waa garta meelaha marka jamaama iyo meelahan marka waxaa iska ahayd carafurba iska ahayd marka howlaha markay dhacaan habeenkii dambe gurigaa laygu yimid oo niman beljama sideed saaxiibnimo waa garta ay yimid waa ila baxeen marka xaggee joogtaa markaas jiri baan joogay waa garta oo ay qaadeen habeenkii bee marka waxay deganaayeen intaan weli la gaarin tuulada axmed yare laga leexdo webiga loo leexdo meesha webigay deganaayeen marka dambe dhacdoo deganaan jiray waa garta halkaasoo ciidanka marka belji saldhig u ahayd marka Waa ismaail laga reebo meeshaa la geeyey saasoo waxaan tukanay kii marka waxaa ii yimid bakistaaniga ahaa ee ii geeyeen oo dhawaa nin islaama ninkaa la joogana waa nin islaame kii fawga aa kii fawga ninkii marka aadan uga sheekaysanay wuxuu dhihi marka su-aal wax marka su-aal i weydiiyo ee marna wuxuu dhihi marka adigu itixaad soo ma tibi dhihi jiray marka waa garta anaga waxaan itixaad ma ihi anagu suufiyo anaa dhihi jiray itixaad ma ihi waa garta sabab marka maxaa ku doorata Ah, waxaan ku doortay ayaga calaaqaadka lama dhexayn iyo dagaallo nimankan laakiin Waa.
haddii anagu aan sheegano qarxana ay jiraan marka waa waa- waa khatar wey waa garta marka calaa kulli xaal meeshii maanka oo dhan buu su-aale weydiinayay hadalisa waxaa ka mid ah maxaa raashinka u diiday
waa garta laakiin mid kale wuxuu yidhi haddaan hadda anigu soo baxo min islaamanahay masaajikan weyn ee khadiib ka tahay wax war haddaan imaado ka waran amnigeyga iyo howlahayga anagu nin musmat wax ku geysan maynaan ku yidhi haddaad imaanaysa hadda waa raaci kartaan ku yidhi wax dhibaato ah ma jiraan waa garta adoo casarkii waxaa marka ayaga u ahaan jiray turjumaan berjimka u ahaan jiray iyo reer farguri oo sheekhaalahaa hadda marka isma xasuusto oo waa ragga garta dacwadan ka mid ah waa garta een, meelahan hay-adahana nin la yidhaahdo axmed balaag oo magadan sijil lagu dilay oo asan ragga wa- kitaab ku taxana Mhm.
iyo odayaalka ahaa labadin kii turjumaanka ahaa iyo kii kale ee axmed een, balaag iyo niman fara badan oo kale waa garta yaa ii yimid casarkii marka dambe waa garta marka gaalada koley la hadleen waxaa la yidhi annaga ka mas-uul kalana la siiyo marka saasaa lagu soo dayay casarkii habeenkii la baxeen casarkii baa marka yaa la isoo daayey Een, horta nimanka beljamka way ahaayeen oo caqabad baa way nagu ahaayeen Mhm.
Een, waxaa dhacday maalin anuu hadda dawax shaaric wada Mhm.
magaala jirib dadkuna dee- waxay is- dadkuna dad iska baahan bay ahaayeen soona qaxay Mhm.
dacwada marka aad ugu baahnaayeen waa garta marka bahal yar waxaa isan jiray een, gacanka kale oo oo ay ku qoran tahay een, fm ay ku qoran tahay Mhm.
badhan yar baa taabanaysaa kol yar jirib baan ka helay marka magaalada dhan idaacadda laga dhegsanaya fmta laga dhegsanaya casharka waa is ag dhigaysaa waa gacan yar marka oo fiilo yar buu leeyahay aan saa u dheerayno marka waa garta kaasaa marka dacwada ku akhriyaa marka anigu marka kutubtaadii halkaasaa ka akhrin jirta ah, marka magaalada dhan baa ku taxan waa garta marka anoo maalin muxaadara cashaar muxaadarinahaya Mhm.
yaa dad badan ay dhegeysanayeen makaroon gacantaan haysanin markaas oo yara haysanin wax mana heli karin iyo labada gees waxaa naga dhigeen afar beebe waa garta marka dadka oo dhan baa ruuxoo hoos loo siibtay waa garta sakajaanimo kale way- way lahaayeen intay ku kaajaan caagaga beljamku Mhm.
iyo dadka culimmadii ku seydhi jireenoo ama dadka ay u arkaan dad aad u xun- dhaqan xun bay ahaayeen waa garta marka dadka waa kala tageen laakiin dacwada ma joojin runtii waa si u garta taagnaayeen dadka kala tageen intii waadiin fiican baa soo hadhay oo caqdiyala soo hadhay kadib marka dambe iska tageen waa garta marka guryaha jiingada korkooda waa fuuleen waa saaran yihiin meelihii beebayaal bay naga dhigteen cid lama hadlaan marka dacwada horta nimankaa way jirtay oo habeenkii oo kale markay tahay maqribkii masaajidkan hadda ku yaalla webiga agtiisay t- beebayaal dhigan jireen wax allah wixii marhaya meesha way diri jireen marka xabad ku dhufan jireen marka.
waa ama garta beeraha ka yimaad dadka beeraha aad u len jireen wadaadadii dacwadii habeenkii waa joogsatay wixii oo dhan waxaa kaloo jirtay nimankii sneed ahaa Mhm.
ay soo direen nin la yidhi axmed xaashi Mhm.
oo korneel ahaa bay soo direen waa ii yeedhay waa garta marka aniga raggayaa u tagnay marka waxaan yidhi marka wuxuu yidhi een, morgan baad ka socotaan dacwaad wadaan rag anagaa tashkiiliseen idaacad baa furateen marka waxaan rabaa asr inaad joojiso waa garta cashrana aad wado waa garta annaga dhib baad nagu tihin buu waa garta marka anigu waxaan ku iri marka anigu dhibida kuma nihin dacwadana waa wadanaa baashan aan haysano oo ah idaacaddana waa gacanka yarkaan ku niri oo hadda wax weyn waa ma garta ah marka annaga dacwadana xaware koxdootaan ku niri markaas Mhm.
adoo markaa xogaa isku celinay nin layaha waldiiro kismaayil lagu dilay Mhm.
yaa markaa jira wada asaa ka fiicnaa runtii Mhm.
waase ragga snada weliba ragga anwarses gacanyariis ahaa ninkaasaa marka naga celiyey marka caqabaad weyn buu nagu- ay nagu ahaayeen nimanka snada runtii Mhm.
waxaa ka daraa dee xarunta sheekh nuur baa meesha ku taalay Mhm.
eh, suufiyaa ku taalay jirmin ayaga haystay xilligaas xilligaasaa oo nin suufiyaalo dacaydina suufiya anwarshen suufi waa waa garta labadu waxay tegi jireen xarunta sheekh nuur oo laba bakoorad yar ay wada jireen saalimow waa garta meesha laga soo siiyey oo soomaaliya qabsan doonta baa la yidhi sax calaaqaad adag bay lahayd marka maadaama dacwo meesha ay timid Mhm.
waxay noqdeen dagaalka ugu badan nimanka nagula jira ayay ahaayeen marka dagaal noocee idinla galeen dagaal masaajid inay ka hadlaan oo na ridiyaan oo oo ay masaajidda xataa ay noo diidaan waa garta marka runtii masaajidka marka carab baa iska lahayd calaaqaad bana lamayn lahayn annagaa gacanta ku hayno markaas waa garta Eh, kan hadda dabaqa laga dhigay yaanilayaa sheekh cabdullaahi baa ka ahaa imaam waa garta marka oo xarunta ka tirsan wadaad kale oo girgiriyo la odhan jirayna meesha muraaqabadeedii wadda magaalada ayuu haystay waa garta adugu marka marka dambe ninka masaajidku ka cararay imaamka ahaa waa garta xaalihii hadda inuu nagu qabsaday ninka axaashi la yirahda kamid ahaydoo imaamka ka cadhisan masaajidku yidhi ha loo yeedhaan ku yidhi imaamka waa garta waa loo yeeday waxaan warsha cabdullaahi yaa kaa cadhiyin yaa kula hadlaan ku yidhi mas- mas- masaajidka waa garta marka nin waxaa jiray ka mida dhallinyarada oo xoogaa indha guduudnaa oo nin kaaranna ahaa Mhm.
marka wuxuu yidhi anu igama caynine daymada waxaa iga caydhisay buu yidhi cali caskar waa garta marka aad baa lagu qosortay waxaa la yidhi nin nin fiiraha ka carray mi kula hadlay maya laakiin wuu fiiri markaas aad galay xogaa faatixada way khaldi jiray ninka marka si adag buu u fiirin jiray marka marka indhaha calas karaan ka carray u sheegay masaa kusoo noqon kuri cidka carmaysa kusoo noqon kuri waa garta adoo kusoo noqday laba beri imaam noqday haddana waa carray ninka waa garta marka kanna waxaan ku nimada masaajid imaam ka ahaan jirin masaajikan adar farax naga qaad odayan kale marka suufi caqabaad bay ahayd Mhm.
nimankan snad oo dhib u arkayena calaqaad bay ahayd Mhm.
nimanka beljamka oo dacwadan bala dagaalamayena marka wujuud noocee ku lahaayeen suufida jilib markaas waxay ku lahaayeen wujuud aad u badan bay ku lahaayeen Mhm.
oo xaruntood dadka shacabka ayaa haystay waa garta annagu maley sidaan haysanay waa oo garta meelaha ka timid iyo dacwadii howlahan amaa dadka reer jilibeedka ah Mhm.
dacwadu waxay ahayd dacwadaa sheekh nuur bay ahayd waa marka garta ilahi wuxuu noogu kaalmay daacuun baa intuu ka dhacay mar meesha iyo waxay isku shubeen dhammaan ayagu dhahay waan badbaadaynaa xarunta sheekh nuur waa dadkii garta tuulooyinka deganaa oo dee aad u malaysa da faylka akuska lagu aynin innagu marka waa ka faa'iidaysanay marka inuu ilaahay wax dilo ilaah wax soo nooleeyo sheekh nuur wax uu qaban karin dadkii marka in badan baa soo hanuunta yaa soo hanuuntay runtii oo ilaahay wax nooga dhigay faraj Mhm.
xataa maagdan waxay dhaheen waxaan rabnaa inaad dacwada jir waad qaatee waan ku marti qaadanaya xarunta noogu imow adee raggaaga waa garta marka raadiyaa jiray xawar baan la hadlay marka maamulka xawar baan la hadlay saasay leeyihiin baan ku yidhi wada Wah.
sixrayaan ban haddaa meesha adama aadi kartaan baa leeyi waa garta waxaa tidhaahdaa bannaanka jirib meesha hadda hurmudu ay deganta oo bannaan ahaa Mhm.
halkaa imaada dheh waa garta kuraasan idinku dhiga ayoon idin dhigin waa meesha garta ku dooda haddaad doodaysaan waa garta marka meesha ma aadi kartaan baa leeyi haddii marka kale- munaadara idinka codsadeen haa munaadare iyo martiqaad isku jira waa rag garta culimo oo meesha hadda aan nahay muuqda aan nahay Mhm.
haddee martiqaadna xaq baad noogu leediin Mhm.
xogaana waxna waa ka tashanayna dhan waa mas-uul waa isweydiinaynaa waa garta adoo kibaan ku war celinay waa diideen Mhm.
ma imaanay dhehen marka marka rag niqaashi kale meesha ma joogin laakiin waxay ahaayeen ruuxda dadka shacabka meesha degan Mhm.
ayay ayaga haysteen waa garta saddexa qoloba caqabaad bay ahayd laakiin ilaahay saddexdiiba Mhm.
dacwa khaalisaan wadaan dhihi karaa ilahi waa naga guuliyey subxaana wa tacaala Mhm. wadciga amniga ka war magaalada siduu ahaa jilib markaas wallahi magaaladu magaala iskana baahan mooryaana haystay ahayd Mhm.
beljamna uu joogo Mhm.
marka magaalo marka waxay ahayd dagaal bay ahayd ha magaalo dagaal bay ahayd Be- kolba beelaha degan yaa qo- qolo yaa dagaalami jirtay Mhm.
magaalo marka xabad weyda ma ahayn adugu hadda toddobaadka dagaal uska dhicin Mhm.
waa kan marka beljamku waxaan garanayaa mar ay dagaalameen laba qole Mhm.
wuxuu fuuli jiray minaaro waxaa laha ma- magaalada kalaha masaajidka weyne minaarada weyn la yidhahdo hadda oo uu laamigu ag maro
Mhm.
yaa marka intuu fuulo ninka beljamka ah Mhm.
qori diirad loo haystaa Mhm.
iyo wuxuu waddada marhay uu dilahayay waa garta waxaan garanayaa marka laba iyo toban nin oo fayl ku jirtay inuu laba iyo toban madax ka toogtay maalinkaas haa dagaalka adag meesha ka dhacay Mhm, oo hal qoys ahaa mhm.
marka amnigeedu wuxuu ahaa nimankan beljamka way soo bixi jireen meeshan saddexda buundo la yidhahdaa waxaa weye meel isbaaray ahaan jirta Mhm, oo ninka duurka ku jiraan marka beljamku meeshuu tegaa mhm, dadku baabuurta ka dejinaa wuxuu leeyahay rag naaga meel fadhiisanaya rag wuxuu leeyahay kulli baabuurka dejiya mhm, dhulka markay dhigaan oo saxadda uu baaro yuu iskaga tegi marka alaabta dhulka taalla mhm.
waa hawl khatar ahayd marka mooryaanta waa imaan alaabta dhulka taalla waa garta marka haddaan lala xaaltamin way ku dhacayaan marka Mhm, Een, marka niman noocaasi hayeen runtii oo dadka qoryaha u diida cidday rabaan marka dadkana iska laaya ahay runtii aad u laaya mhm, wadcigeeda marka amnigu ma saxnayn aad buu dhib badnaa mhm, marka qabaa'ishuna waa dagaashanayeen beljiguna waa leynhayey meesha nolol fiicanna kama jirin marka meel dhib badan bay meeshu ahayd mhm.
marka wadcigeeda aad bu khatar bu ah waa garta Een, sheekhana waxaad xiriir dhow uu idinka dhexeeyey adiga iyo sheekh xasan turki xilligii aad jubbooyinka joogtay macluumaad naga sii bal een, shakhsiyadda sheekh xasan turki muxuuse ahaa cilaaqadii een, ka dhexaysay isaga iyo mujaahidiintii alqaacida
jazaakum allahu khayran horta een, dad dib ugu noqdo marka anigu aan jirib maamul ka dhisnay Mhm, ee, nimankii ee, macaskii dhoobley iyo hawlihii kala diray mhm.
yaa beljigka diyaarad ka codsaday dhoobley ka soo baxeen kismaayo yimaadeen waa garta markii jubbooyinka la isweydiiyeen qaybtan jaamca ka soo bilaabatana ninkaasaa joogaa la yidhi anna waa la ii yeedhay Mhm.
marka meeshii baan tagnay xaggee tagteen kismaayadii baan galay waa garta marka laba xaalo way ka duulayeen maamulkan kismaayo ina- eh, maamulkan jilbaan ka dhisnay howla inay calaaqaad ku yeeshaan Mhm, xasan tukrina oo markaa cusubna dadka looga digo hawshuna xasuba markaa wuu cusbaa mhm.
anna xawar baan ka imidoo ragga hadda xawar wax ka wadiya raggaasaan is ogeyn marka waxaa laydinkaga baqay inaad xasan turki cilaaqa la maadaama anagu yeelataan maamul aan meeshan ka dhisannay Mhm, kuwa xamara calaaqaad fiican marka oo aan lahayn mhm, raggana dagaalana ragga qaarka ay ku jiraan oo cabdullahi xuseen ay ku jiraan mhm.
ama ninkan iyo wax meesha ka dhisanba ama la wareegaan ninkaan ogaano waa garta ninkan ma haddii beeca laga qaadana nin la hadli kara ma aha waa garta marka anigu beeca laga qaado waddanka waxaa umalayn kismaayada xataa ragga joogay umalayn ma beeca laga qaaday waa garta umalayn maayo ragga marka hadda kismaaya lagaaga yeeray kismaayada laga yeeray shirkii alitaxaad halkaa ka dhacay aa ragga meesha ka yaa dhacay hogaaminaya shirkaas shirka waxaa hogaani layahay cabdiqani waa garta ah, iyo jaamac inay dhahaan yaa Wa- kaloo ka mid ah xubnihii markaa joogay cabdiraxmaan jibriil baa kismaayo usi- usii joogay nin la yidhaahdo Mhm, iyo raggiisa laba nin xaggaas ka yimaadeen waa garta marka laba nin baa kaxaystay anigu kismaayo aad uma aqoonin Mhm, marka farjanaan ku degnay mhm, bay noo soo direen sarta jilbaan ku shirnay marka mhm, marka hawshii marka waa la dhisay aniga marka waxaa la yidhi ilaa bu'aale mhm.
iyo waddankaas ilaa jaama ka bilow adaa oday ka haydheen
waa garta marka nin la yidhi cabdiraxmaan jiriil baa aas kugu dhiwaxiyo ninkan waa laba arrimood ayaan nagu dhiibin waa da' yar yahay Mhm, midda labaad xasan tukrina inuu kulligu leeyahay mhm, kulle sir wax waa helaa laga yaabaa mhm, waa laga yaabayo marka labadaba inaga daayay nin kale
mhm.
haddii yaa ku wareejinaana meesha waaye nin kale ma jooge waa garta sidaa marka aniga meesha iyo markale iisoo caalame saareen waa garta marka annagu marka ragga annaga taxriir jihaad baan iska jir waa garta oo hadda soomaali galbeed oo kale oo markaa wax ka jireen Mhm, dagaalkii bari waa dhammaaday markaas iyo anagu marka raggaga taxriid jihaad mhm.
yaa iskaga jiray dadka unbaa boorisaan aa yaan boorinaa Mhm.
dadku marka ruuxdii ka dhisan yihin ragga Waa.
dhallinyaradana hawsha waa rabaan waa garta oo ninkii jihaad yidhahda rag waayi maayo Mhm, marka runtii sheekhu markii anigu dee calaaqaad kale manaa lahayn mhm.
een, wuxuu soo diray niman lix ahaa yuu soo diray sheekh xasan ahay Mhm, marka wuxuu jirib taga ninkaana ku dega waa garta nin marka talyaani ahaa oo laba baabuur oo ciidana soomaali haystay Mhm, ee magaalada dhex degan hoteelka danwaa deganaa mhm, qayb ka deganaa mhm.
ninkaa lasoo dilay buu waa garta marka raggii waa ii yimaadeen ragga askarinoo balweynaha xataa isku naqaanay Mhm, ayay iyo laba nin baa ka mid ahaa waa garta oo dhallinyarada saaxiibada hanjireerka aan soo wada korre ah waa garta yaa ka mid ahaa Mhm, marka markay yimaadeen ba hawsh ii sharraxeen guri baan dejiyey mhm, anaa ugideen hayaan kuhi ninkanu mhm, ninka runtii inuu magaalada ka baxaan rabnay magaalada markuu ka baxay baabuurtii uu qaatay waddadan jiinka webigu qaaday oo xaggan bariga ah mhm.
ayuu maray rag waa baxeen miinooyinkoodii meeshii gashadeen soo noqodkisaa la sugaya marka waa garta ninkii wuxuu maqlay war uma hayno kolley meelaha dhexkabada gudbaray meelii uu maray wadda amerikaanoo kasoo baxaysa kasoo dhacaysa xarunka uu Mhm.
laami kaga soo dhacay casarkii wuxuu kas- makhribu kasoo galay xawr buu ka yidhi ninkii dhanka xamar aahay Mhm.
subaxdiina diyaarad baa beljim u keenay waa qaadeen waa tegey guurba ninkii Ninka- Ciidan- eh, ninkaas muxuu ahaa marka talyaani buu ahaa kolley inuu durbaadari aan ma garanayo laakiin hayay samafal baa lajig wax u hayana ma lahayn laakiin ciidan u haysta oo laba bawro technico ciidan oo kale u c d ah aa ilaalinaysa ayaa ilaalinaysay oo meesha la dego mushaar usan jirin marka muxuu qaban jiray magaalada muxuu ka qaban jiray howlaha magaalo wax kama baadi u bixi jiray kormeer bu ahi jiray kolley waxaan malay sahan buu ahaa un.
Mhm.
sahan buu ahaa
marka marka halka calaaqaad waxaan ku yeelanay marka sheekh xasan shacasaman haasha calaaqaad ku yeelanay waa garta marka ninka u joogana marka waxaa noqday xaggana ka dhisan xaggana asaga u jooga jirib oo ragga meelaha marahaya waa garta u joogaa noqday ay ku soo degaan oo ay sii maraan oo soo maraan waa garta oo warbixinta la siiyana waa- waan ahaa waa garta meeshaasaan calaaqaad qashaaq ku yeelanay raxmatullahi caleyh waa garta marka
marka maxaa idin sii dhex maray marka waxaana sii dhex maray een, magaaladii jirib horta belgium waa ka baxay ciidama hindiya lagu wareejiyey waa garta ciidama hindiya marka qooqaani eh, intaan ka bixin nimanka horta belgiumka dhobley waa haysteen afadona waa haysteen Mhm.
eh, dee jiribiya area iga haystay Mhm.
niman dhaqan xunna way ahaayeen hadda afadoo kale laba nin basaa joogtay Mhm.
ninkay rabaan waa u yeeli kooranti ku qaban jireen dadkoo dhibi dhibi jireen waa laba nin oo keliya Mhm.
maanta waxaa dhihi masaajid gudihisan baani qoryaa ku jira waa laba nin ma Mhm.
baadhaysaan baa la yidhi laba qoryay soo qaateen dadkoo dhan baa marka shahiy shahiy qori dhagaxyay qaateen Mhm.
marka diyaaradaha yimid ciidan baa waa la geli waayey markii dambe Mhm.
marka ciidan kaambooni ka soo baxay oo nin caraba watay Mhm.
yaa waxaa dhacday markay meel deg alama soo dhow yihiin Mhm.
yaa baabuur geel wado daaqaya hal baa diiday way jabtay marka waa garta hashii lacagtiiba ninkay siiyeen reer baadiyaha ahaa hashin meesha ku qalanayeen Mhm.
waa orday dhoble uu tegey beljig buu tegey marka ninkii hasha aa beljigkana asagu marka wuxuu leeyahay nin hubaysan oo soomaali inuu dil ku tashaday markaas nin ninka hadduu hubaysan yahay uu garta uu dili jiray ninka waa Maya haddii xataa laga shakiyo xataa inuu hub wato waa diyaarada qabya la wadan jiray oo wa- ruux waa la dili jiray niman wuxuu yidhi marka itixaad hubaysan baa hal iga dilo meesha jooga waa garta laba bawr in korneyla marka joogay beljig aad u kuyir badnaa Mhm.
wuu soo baxay marka nimankii marka waxay arkeen un laba baabuur oo kor taagan ayay arkeen waa garta marka adugu gosh waa la isxabadeeyey korneylka meesha ku dhintay
korneelka beljanka ahaa.
berjinka meesha ku dhintay ee kuyir badnaa waa garta maba istaaginba si u soo socday meydkii la keenay diyaaradaha yimid ciidamada diyaarada lagu qaaday bawr mayna haysanin marka wuxuu dhan beljim waa lagu wareejiyey eh, hindiya lagu wareejiyey kii dhowle jo- kii dhowle waa guuray kii afadoona waa guuray kii jirubna waa guuray kismaayo hal mara daqiiqateen marka ninka een, korneelka markii la dilay ay Iyo- gobolka dhan ka Ah, marka guuriyeen hindiya ku wareejiyeen marka waa garta hindiya marka afadoona ma tegin dhowle ma tegin qoqaani buu degay waa garta jirubna waa degay kismaayona waa degay marka sheekhu marka ciidan lagama hanin ciidan baa lasoo diray fiican waa qoqaani baa hindiga lagu weeraray marka waa garta laba bilood kadib saan jeclahay hindigina hal mar uu guuray asaguna waa garta ninjirib maca kulli markay qoani la weeraray ee asagoo iyagana waa guureen iyagana waa guureen kismaayo galeen markaas waa garta marka magaaladii marka waxay noqotay maadaama ka guureen milaysii kala cabsan jireen markii hore ee dagaalada dhici jireen Mhm.
dagaal weyn marka dhacay waa la kala qaxay marka waa garta marka qaybna xaggan xamar ay usoo qaxeen qaybna xagga afadow u qaxeen magaalada marka cidlay noqotay waa garta anugu marka waxaan u qaxay iskaga guuray waxaan u guuray afadow waan markaas u wareegtay yaan u wareegay waa garta jilib waa ka guurtay ka guuray haa waa markaan garta meesha tegey isla maalmihiiba marka een, waxaa dhacay nin een, shariif ahaayoo taabto ku haystay Mhm.
ee nin layaa rambo ciidankan cumar jees ahaa Mhm.
yaa intuu dilay wiluu dhaawacay oo jiidoo warta aggeeyey Mhm.
iyuu lama daweyn kara ilaa uu dhimanayo waa garta sheekhu marka ciidan buu soo diray ninkiina sidii uu u dilay ninkaa loo dilay waa garta marka waxaa kaloo jirtay qaxootigii libooye ee waxaa la yidhi ciddii rabtana meesha waa xuduude maadaama beljika ninka ay ka baxeen Mhm.
gudaha laydiin rabay adinka waddankana laydin celin waa garta intii dooratay waddanka in lagu celiyo Mhm.
waxay degahayeen marka hargeysi iyo waxaa la dejinayay guudaa la dejinaya marka hargeysa yaray aahay Mhm.
marka caati iyo caati iyo caydina way kala tahen markaas Mhm.
marka liqaliiqatina caataa waddanka yimid oo hawle aabulahayey in cursaysan waa yimid oo nin layaa yaasiin baa soo duulay rag badan wax ku dilay marka guuday waa weyna garta cumartiyaasa kule ilaa labaiyo tobana waa ayuu garta ku dilay anuu marka waan baxay afadow sheekhaan dhoble ugu tegay marka dhoble jooga sheekh xasan turki aahay Mhm.
waxaan uri meel hadda gabdhaha marka soo noqonay waa gabdho wadaday u badan yihin dad Waa.
xijaami u badnaa runtii waa garta waxaan ku yiri niyow dadkana waa la laayey meesha waa iska cidlo waa firaaqo Mhm.
inaad meesha ciidan geyso Mhm.
oo bal dadkaa waardiyey gabdhaha iyo howlaha aan la farxumaynin Mhm.
yaa ila tahay wiil Mhm.
marka sheekhu marka halkaas waa ka aqbale waa iga aqbalay xidhiirka meesha ka bilowda marka marka ciidan uu soo dira sheekh ciidan asagoo hogaamin soo diray waa garta anna wuxuu iga hari maysid meeshaan nimid marka wuxuu yidhi meesha adaan kaaga tegahayaa Mhm.
laba baawur marka taallay baawur biiji waxaa yaalay een, iyo baawur cabdibila ah waa garta marka baawurka cabdibila aan kaaga tegay ciidanka waa kaaga tegay anigu waan laaban waa garta marka anugu marka ciidankii baa meesha joogay Mhm.
isla markii sheekh galabtaas aan ballabaynaba maamul kismaail laga soo diray Mhm.
oo allah yarxad aan ka garanhayo een, ka garanhayo maxamed bere ka garanhayo sheekh maxaa mere ahay marka iyo alitixaadkaa soo diraya yaa soo diray waxa meesha maadaama ciidan la keenay Mhm.
ay waxay isleeyihin ciidan hadduu yimaado ciidankan farfarayn diin maayaan kismaayo meelahan soo weerari doonaan waxuma diri doonaan morgan baa idin layn doona Mhm.
waa ka hortag marka wax o dhanba waa garta xaajid butin xogaa raashina fiican bay noo keeneen waxaa lanoo keeneen Mhm.
maxaa tihiin iyo waxaasay dheheen annagana runtii ma- kuma naajacsanayn laakiin anigu hadda waxaan ka mid ahay xubin oo iticaadka ka mid ahay waa garta marka waa u soo saabayna waxaan iska laabta wax dhima jiraan meel lama weerarayno waa Anagoo garta dadkan iyo qaxootigii arkeen waxay arkeen wallahi waa garbay dheheen ayana waa naga tageen waa garta galabtana wada carraabeen adigu marka sheekha haddaan dib ugu noqdo alqaacidii asaga wax ka dhexeeyey Mhm.
dagaalladii xawar markay dhaceen oo maraynkii aad loo laayey Mhm.
sheekh usaama marka waxaan jeclaa inuu joogo suudaan Mhm.
soomaalidu ballamiyey marka waa ee garta jihaadiga waa hal garta ii yimaado Mhm.
waxaa marka afar afar marka wej baa lagu tegey soomaali galbeed warta ka socwaa jiray iyagu wixii haddana itixaad ah haddana wax waa kala haddana socdeen qoloqolo la kala aha Aay.
Mhm.
marka soomaali galbeed waa tageen oo weli warti adag bay ku tageen ragaa weli culimo badnaa waa Kii garta yaa gelay- ka mid ah raggaas Eh, yuusuf sheekh yuusuf cali dhuux ayaa ka mid ahaa waa garta marka ilaa yarxam marka rag badan baa ka tegey Mhm.
kaambooni xasan dukri baa ka tegey Mhm.
ingedoo kale eh, rag baa ka tegey iyadan odayaala xamarna waxaa ka tegey eh, sheekh xasan daahir waa garta fakallahu asra Mhm.
marka wuxuu yidhi waxaan rabaa niman iyo nima odayaalaha tihiin Mhm.
hawshana meel fiican baa soo gaarsiiseen Mhm.
inaad wixii odayaal iyo siyaasad iyo howlaha idinku qaataan Mhm.
ama wixii ciidan ah Mhm.
min soomaali galbeed ilaa meel ana ii daayay sheekh usaamaa leh Ah, dhaqaalihiisa tababarkiisa waxoo dhan magaalooyinkan weerariyo magaaladiisa ka mid ah si lai sheegaan uma joogin magaalooyinka dagaaladan hadda adduunka ka gelaysaan weli soomaali galbeed la hadlaye waxba tari maysayo anigu magaalooyinka goday baan weerari qabdaaraan weerari jigjigaan weerari dhagaxbuur baan weerari waa garta marka Mhm.
wax laydinka rabana male Mhm.
laakiin siyaasadda soomaaliya iyo howlaha idinku haya Mhm.
waan soo tashananaa bay dhehen marka waa garta hoteelka laiskugu tegey maxaan sameynaa waxaa leeyihi nimankaas Mhm.
laba laba laba hadiyeen ha sameeyeen Mhm.
dhaqaalahana siiyeen Mhm.
ciidamana ha noo tababareen waa garta tababarayaal iyo dhaqaale wax kale laakiin waa garta lagama dhaxaynayo sida lagu faatixaystay meesha subaxdii loo tegey odaygii waa garta xasuqri marka go'aan buu gaaray marka Mhm.
markii la fadhiistay yuu farta taagay marka intaan wiil la hadlin Mhm.
wuxuu sheekhu saama anigoo meeshaan haystay Mhm.
waa kugu wareeji waa garta maamulkeeda dhaqaalaheeda ciidankeeda anaa askari waaxida marka inaan kaabi Mhm.
xaas daahir baa marka aad u naqdiyey marka waxaan ku heshiinaad ka baxdayo waa waxaa markaa garta noogu diidi weydayo sheekhuna marka uma jawaabin waa garta adigu kaambooni saasay marka alqaacida ula wareegtay oy gacanta ku haysay Ah, laakiin luuq wax tababaryaal soo dirtay soomaali galbeedna Mhm.
tababaryaal buu soo dirtay Mhm.
rag oo- ama ama idaari ah ama caskari ah Mhm.
ayay u soo direen Mhm.
marka marka shakhsiyaddii sheekh xasan turki mhm.
maxaad ka xasuusataa taa markii anaga hiiraan joogna dhalinyarada ahayn Mhm.
raggii jaamacadaha ka soo baxay sacuudiga meelaha lagu kala qoray raabadaan lagu maaliyey lacagta bixin jirtay waa garta Een, xasan dukri waxaa isaga la geeyey qaxooti caamalow la yidhaahdo waa garta Een, aniga boocan joogay nin la yihaa xasan ashkir baa la keenay Mhm.
ee sheegiisu aldhuuxi raggiisii jallaqsi baa la geeyey Mhm.
qoxotigii jallaqsi cabdullah yari iyo luuq jolo baa la geeyey meelaha loo qaybiyey Mhm.
xasan tukri marka dee anigu qaraabana waan hayna hadda oo oona ilmo adeera Mhm.
markaas aan adeer- anigu adeerhaan ugu qumana waa garta cabdiraxmaan markii la fiilay igu weyahay adeeraa ku- ugu aadanta ugu aadana Mhm.
marka inuu camalo joogo waan ogaa laakiin dee calaaqaad nama dhex marin waa garta anigu marka bidhaansi waxay ugu horreysay sheekha maalinka aan dhoobile ugu tegahay markaasaa si toosa isku barateen ah Mhm.
anna waa reerkanaga waa yaqaanay anna dee magaca iyo reerkooda waa aqaanay sheekh raxmatullah horta isagoo yaroo dhalinyaraha dagaaladii afar iyo lixdanki jabhaddii soomaali galbeed Mhm.
ayuu ka mid ahaa sheekhu Mhm.
oo raggii dagaaladii etoobiya iyo soo yargalay buu ka mid ahaa kadibna xerno wuxuu u soo aaday xamar iyo beledweyne waa garta markay dagaalada xoogaa muddo socdeen afar iyo lixdankii Mhm.
markii dambe asagoo gelahaya een, gelahaya soomaalida ee, gudaha etoobiya Mhm.
ayaa feerfeer lagu qabtay waa garta feerfeer asagoo ku xidhan dagaalkii seven seven baa dhacay ciidamada soomaaliya markaas soo maxbuusa Mhm.
raadin lama aqoonin sheekh inuu xaggay soomaaliya jiraa ma xaggii war looma haynin Mhm.
meesha laga soo daayey sheekhu marka wuxuu ahaa nin jihaadi ah Mhm.
ayuu ahaa Mhm.
kadibna jaamacadihii sacuudigu aaday Mhm.
takhasus wuxuu ahaa kuliyat alquraan buu ahaa tafsiirka iyo qur-aanku aad u yaqaanay waa garta takhasusku ahaa nin marka wuxuu ahaa jihaadi ah ayuu ahaa oo waktigiisa cimrigiisana jihaad kusoo qaatay marka ugu dambeysayna wuxuu ahaa mucaskari markii la aasaasay asaga rag kale cabdicasiis iyo rag kale la aasaasay oo raggii ay ka soo wada baxeen meesha kaambooni mushaharkiisu ku waday waa garta mushaharkiisu ku waday bacdul waxay macalimiin ragga la fasaxay oo kale wuxuu dhihi jiray bishii ima soo dhicina aduu markii saddex bilood afar bilood isgaadhaa xogaa la soo tuuri jiray waa garta marka ima soo dhicina dee fasax wax ma haye e waxaygaa soo dhiceen buu dhihi jiray waxa marka uu qaato iyo wuxuu ku maalgelin jiray jihaadka jihaadka waa garta marka nin maalkiisa iyo ruuxiisa iyo wixiisana nin wuxuu ahaa ilaa yaraa intii jihaad ku jiro ahaa ninkaasu waa garta nin runtii caqli badanna waa nin zaahidna wuu ahaa Mhm.
waxaan xasuustaa ninka qur-aanka aad u akhriyana waa xaafid qur-aanna wuu ahaa Mhm.
marka shakhsiyad diimeed oo fiican buu lahaa Mhm. ugu dambeyntii een, sheekh cabdiraxmaan magaalada kismaayo ayaa cagaha dhigatay een, sidee dacwada magaaladaas uga bilowday muxuuse ahaa caamilkii ugu weynaa ay kugu xambaarayay inaad kismaayo u guurtid Een, afad- afadow markaan tegey een, kadibna uu sheekhu igu soo celiyey meeshan een, jirib Mhm.
igu soo celiyey kadibna markii dambe dee meesha intay ballaaratay amni ay noqotay oo waa war dheer buu ahaa Mhm.
aan anigii nimankii ninkii yaasiin ahaa ee meesha cad u joogay aan wada heshiinay Mhm.
inaan labada degwebi kala leenahay Mhm.
marka howlo badan iga soo qabsadeen kadibna meeshii maamul loo soo dhisay Mhm.
aniga marka waan afadow baan ku wareegay waa garta kitaabaan ka akhrin jiray marka afadow dacwo salafiya kama jirin runtii waa garta dowli kale dacwo salafiya ka jirta laakiin afadow kama jirin Mhm.
marka laba qolaa ma jirto qolo suufiyana waa joogeen niman islaaxana waa joogeen waa garta islaaxa weliba ku xoog badnaa waa garta anuu marka dacwaan ka bilaabay runtii Mhm.
Een, rag badan dhalinyaro ana waa ka helay runtii waa garta marka dacwadii oo ii fiican oo meel fiican maraysa Mhm.
yaa waxaa dhacday dagaalkii sagaashan iyo lixdii luuq ay xamaarada ku soo qaaday waa garta yaa yaa show markaa qorshaysna anigu war uma nahaynin Mhm.
nin layaa marka morgan baa duulay waa garta saraakiil ogaadeenna waa watay waa garta Een, oo ka mid ahaa nin layaa sayid xuseen Mhm.
axmed xaashiga madda kuushi uu ka mid ahaa Mhm.
nin inuu cali la odhan jiray oo xerada labangalay budaha jiray uu ka mid ahaa Mhm.
marka kulbiyo uu tegey marka waa garta kulbiyo marka waa annaga xarunta marnaba waa garta boonisku xidhka wey waa garta marka waxaa la is yidhi calaaqaadna fiicanna ma jirin marka wuxuu duulaan ku yahay kaambooni waa garta sheekh xasan arraadi iga soo waxay wuxuu yidhi, ninka waa soo duulay waxaad haysata soo qaa soo bax buu igu yidhi waa garta afadow sideed nin baan ka helay qori arba dhee wata hal waa nin baan yaqaanay ninkii baan ka haystay hadda waa dhintay asaguna alla yarxam Mhm.
dhoobli baan tagnay anigu waxaan rasuul marka dhoobli waa xeradii burburka itixaadka in boqol nin ama laba boqol nin laga heli karo waa garta markaan tagnay hal nin waa weyn waa garta dadka waa la hadalay yarkii qoriga arba dhee noo wadayna wuxuu yidhi aniguna waxbaa si ka aho oo cudur daarta urdaart waa garta qoryahan wadana xataa ergisdaan ka soo qaadnay waa garta marka waxay waan yaabnay sheekhi waxaan niyo dee anugu sideed nimata nin waa iga laabtay todoba- tobanna ku soo hadhay Mhm.
nin kalaa laaban doona asaguna waa garta lix nin baa igu soo hadhay marka waa garta marka waxaa la yidhi wuxuu ku jiraa jidkan waldeyn oo morgana ku jira Mhm.
marka wax mara male marka jidkaasu Mhm.
laba asbusada xataa geyd ma maraan Mhm.
morgan wuxuu is leeyahay miinaa ku aasano nimanka baa ku jira Mhm.
kuwana waxaa leeyahay waxaa ku jira morgana ku jira wadadan maalinka dambe nin baan helay xaajid wata oo iska soomaalidan waxaan dhihi xaajidiisii waa baxayaa waa garta maxaa wata lixn baa wata waayo anaa ku qaadayo wiil shaala kaama rabo waa garta waayaa ku yiri marka waxaa xerada ku xaraysan dhoobli xerada lama- waxaa- dhammaajin waxaa ku xaraysan rag saddex boqol meelaha dhan Mhm.
oo kamboni wax sidooda waxay ahayd nin kasta oo u malanaya jihaadi ah maanta Mhm.
xataa iska daa soomaaliya soomaali galbeed meel walba ay joogaan Mhm.
xarunta lagu tababaray ahayd waa garta dadka waa lagu tababari jiray xataa itixaadka noocana bal ay Mhm.
ka keeneen hiiraan laga keenay oo tababar ay soo dirsan jira waxay ka wadeen ma garanayo Mhm.
rag baa la soo dir dhallinyaraa soo diraya ayagaa soo diraya macaska soo diraya Mhm.
hadhow meesha lagu celin jiray Mhm.
saddex boqol nin baa marka meesha ku xaraysteen marka waa garta marka raggiina waa inaan jid mariyo waxay dhi markaa ninkaas abaxay la yidhi Mhm.
raggaa marka tasiiraadkooda waa gooni baabuurtii lagu qadayla waa gooni Mhm.
marka baabuur shacab bay ahayd waa ku raacaynaa bay dhaheen niyow.
waa garta Te lix nin saddex boqol nin u malayn dhowr iyo toban baabuur oo waaweyn Mhm.
tisa i raacaysa meesha un annago haddana dhimane maya waa ku raacayna lia ord baa qoryo aan kaga qaadanaynaba oo axmadish ma jogaan waa garta marka rag horaan garanaya had kaamboon tababar ee kacdo ka saartan garan ku jiray dib ugu noqonayay aduu ilahay nugu nugu guuleeyey xaajiyad waan qaadanay waa hormaray dadka waa garta marka meeshi markaan u dhowaanay xaajidaan ka degnay ragga inaga laba filan ku soconnay waddada haddaan tagnay wax marayba digiiran iyo shimbir mooya waddadaas wax laba bilood maray raad xataa kuma yaal waa garta aniga waan gudubnay xogaha markaan soconay lagta oo kulbiyow iyo habeenka seexanay waa garta inagu markaan raadiya ma haysano wax dhacay war oma hayno inuu dagaal dhacay war oma hayno marka sheekhuna intee dhowlaal wax loo sheegay inaan soo baxnay ciidamaha soo lugeeyey markaas anagana marka laba noo sahanaan diray waxaan meesha ma dhaafi karno ilaa wax ogaano magaalada war oma hayno waa garta marka gore umar shan saac ay tahay aad u gaajaysannahay waxaa noo yimid ciidankii waa garta oo lugeynaya marka magaalada geeskan hadda laga maro oo xaga- xuduudda kenya ah xadda kenya u dhow kulbiyo ciidankaa degan wadaadada ah boqorkana magaaladu dhex degan yahay waa garta annagu marka ciidanka waa kaxaynay baabuurtaan saaray baabuurtii waa dee dhowr iyo toban baabuur ah oo waaweyn oo ciidan saaran yahay yaa waddadii martay igu kaamil ciidanku socday raggan shacabka ay waxay socdaan tababare ma istaagin waa laakiin garta nimanka waxay arkeen waxaan oo ciidan oo meesha marhay waa garta aniga xaajiyadiin waxaan ku soo laabannay xeradii ciidanka waa garta marka waxaa dhacday inay nimankii marka magaalada ka qaxeen oo gadaal magaalada uga baxeen gees kale ay istaageen marka dhan ciidan baa soo galay adoo meesha ciidan sodomeeye ah umar hal fasila ugu tagay inta aan watay sheekhu marka waa yimid inaan weeraro nimankan yaa ku talagalnay waa garta ilaa amarkii marka magaalada waxaa jooga ninkii soomaali galbeed haystay oo sheedayba la yidhahdo soomaali galbeed oo ciidanka haystay raggii ka dagaalamayey ayuu haystay sheedayib baa la odhan jiray iyo ninka asaga ka horreeyay xilka laga qaado cabdisalaam la yidhahdo waa garta waxay ka soo kala jeedaan qabaa'isha degta kulbiyo waa garta midna waa nin cabdalla ah midna waa nin maqaabul ah waa garta waa laba nin oo marka madaxa waxay dhex degan yihiin xerada morgan waa garta ayay degan yihiin waa magaalada dhex degan morgan dhex degan aniga xataa nama dhex degana waa garta ninka haddii la weeraro maxaa waxaan si laga yela soogu dhiman mahayaan haye anuu waxaan kaasoo marka inaan gadaalla miinooyin ka gelino intana aan ka weeraro kii gadaal u baxana uu midna la kacdo haddii midna la kacdana kuwan ma joogi karaan markaas marka nimankan u yeedhnay marka sheekha u yeedhay labadna waa yimaadeen waxaan dhihin magaalada inaan weeraraan rabnaa waa garta ka soo guura xeradan imaadda waa haddii garta kale xadka kenya aan geynaynaa markay dagaal ku dhammaadana ku soo laabta nimanka afkay furteen marka waa garta dacwo ma wadaan diin ma wadaan waxa weeyaan kaamboona joogtaan badhaadha dacwo ma laha kulbiyo dacwo ma laha marka waxa weeye waa eh, dadka dacwo ma wadaan annagii marka idinkii ida edeen ah lama dagaalamahayo haddii la dagaalamo qabiil baa lagu soo duulay howlo kale marka si kale u bedeleen Mhm. sheekhu markuu arkay wuxuu yiri war kaa tegay niyahow aday kugu taallaabi meesha anuu igaga tegay marka waa garta nimankiina meesha joogaan labana weerarka nimanka meesha jooga adugu markiiba marka xoogaa markaan joognayba ila nimanka waxay sugayeen magac itixaadka la bedelahayay oo ictisaan baa lagu bedelay horo dhac bay marka ahaayeen marka meeshii markay xogaan joognay wafdi waxaa yimid fara badan oo xamar ka yimid qaxootiyaha soo maray xamdiliya ka mid ahaa niman sacuudiya ka yimid ninkaad jimcihii towfiiq hadda haysta kismaayo haysta oo raggii gudaha soomaali galbeed ay dhiseen oo sacuudi lacag kasoo ururin jiray xibula la yidhaahdo wafdi adag qaxootiyaha wafdi adag baa iskugu yimid waa garta marka sheekhiina waa waa loo yeeray waa la soo celiyey magaci baa la bedelayaa le waa garta meeshii morgan baa haysta shir baa lagu qabanayaa marka magac baa la bedelaya dagaalkii meesha anagu wax waa isku qasnaa waa garta marka adugu sheekhii laba beri saddex beri markii la haystay yiri magacaan bedelayna sheekhu marka xaraka iskaga magacaaban yahayo xarakatuljihaad wa dacwa layidhaha laakiin itixaad baan ka baxay ma dhihi kartid laakiin annaga waxaa naloo sheega in xarakadu dacwa jihaad la yidhaahdo laakiin ayaguna marka waa waxay wax ka mid nahay uun itixaadkii moogtaha marka waxaa dhacday markii dambe sheekhu waa lagu qanciyey shaxsan aha ictisaamkii baa meesha laga dhawaaqay waa garta marka inuu aqbalay soomaali galbeed aqbashay eh, xaastukri uu aqbalay sacuudi rabi ay aqbaleen qaxootiyii raggii ka yimid ay wixii o dhan marka meesha baa ictisaamkii yaa lagu- Marka- yaa lagu qaatay waa garta wafdigii markuu kala tegey maya n- markii wafdigu kala tegey sax nimankiina meesha ay joogaan luuq bay xamar soo weerartay waa garta morgan marka waxaa loogu talagalay inaan gurmud kaambooni laga samaynin dagaal maahayn kaambooni maahayn kulli wuxuu fadhiistay hadduu dagaalka xamar ay soo qaadi doonto ciidamanay kaambooni ka bixi doonaan in marka meesha ku mashquuliyo waa garta inagu marka silmana haynin raadigaa soo dhacay waxaa layii marka abudayib ha loo yeedho markii meesha haysay somaali galbeed Mhm.
waxaa la yidhi waa la qabsaday ciidamadii gedo xamaaraa soo gasha waddanka waa la qabsaday Mhm.
ciidan marka saddex boqol oo tobabar ugu jira oo warayaana meesha u jooga somaali galbeed markaas Mhm.
ciidanku inuu kara firdhay hub ayna haysanin meesha xamaara soo weerartay hawshaa la sheegay marka waa garta waa la kala tegey marka marka intii ay dhacday Mhm.
sheekhuna meeshiisa ku laabtay da- dadkana ay kala tageen galabtii dambe Mhm.
horta intaa markii dhacday waxaa noo yimid niman itixaad oo kismaayo ka yimid waa garta oo nin hadda xarakada ka mid ah rag odaash ka mid ah iyo nin la sheekh xamdi ay dhahaan yaa noo yimid waa garta ninka madaxa xarakada ka mid ah nin marixaan uu ahaa runtii nin fiican buu ahaa markuu noo yimid Mhm.
tashkiil buu bilaabay magaaladu dhex galay Mhm.
raggii marixaanka ahaa ee ku jiray meesha Mhm.
wixii mahaa meesha ugu dhimanaysaa waa garta raggana wuu la socdaa laakiin waa niska ruuxii uu ahaa khayr allaasiyo Mhm.
raggii marixaanku kala diray oo morgan la socday oo morgan la socday waa garta maxaa idin kale maxaad meesha ku dhimaysaan buu yidhi Mhm.
nimanku waa baxeen marka waa garta baxa buu yidhi jidka badha dhaqaada anaa bawrin soo diri doona waa garta wixii hadda odayaal anaa xadiid ku sii qadaya buu.
Mhm.
raggii marxa markay baxeen ciidankii maxaa ku dhacay morgan waa kala burbure Ah, waxaan u malay saddexda ogaadeenkaana waa ka daba tageen waa garta morganaa ku soo hadhay ciidankiisi bes meesha waa garta marka intay ka soo hadheen meesha waxay noqotay nafis meel fiican waxay noqotay ciidanku kala yaraaday waa garta wixii malaysia la soo ururiyeyna laftooda waa kala tageen waa garta marka meesha waxay noqotay meel fiican inta marka meesha marayso axmedo baa noo yimid marka waa garta oo sheekhu kaambooni ka soo diray Waa- xoogaa lacag fiicana wati waa garta marka wuxuu sameeyey tashkiil asagoo marka waa garta nimankiina qoryo laba qoryo beeka ruux beeka muu ka gatay waa laga gaday qoryo aka waa la gaday ninka qo- qorigaa laga gadaya kaambooniga lageyni dooma baa la saari mombaaso annagaa dooma loo yahan qoryo alqaacida dooma u taallaa waa garta axmedoba mas-uulka ah waa garta lacagta wuu siin doom buu saari Momba- yaa la geyn mombaasaa la geyni ama bari ha aado ama waddanku hore ha aado waa garta waryaanta waxaa noqotay fayl qoryo beeka waa ka gaday wuxuu ka gaday qorigii suu haysay mar dambe mid furahaya oo qarxiya ka soo bixinaya Mhm.
ayay qabteen hal habeen baa soo guuriyay morgan intii Wah.
la soo cararay intii dambe iyo waa garta xaggee soo aaday marka kismaayo la soo aaday waa baa garta soo guuriyay raggiisi waa tashkiil baa lagu bilaabay oo wargiisa la gatay moogta Mhm.
marka anigu markaasaan ka soo tegey
waa garta marka kismaayo usoo wareegta aanu marka kadib aan soo noqday waxaan ku soo wareegay kismaayadii baan yaan degnay waa garta kismaayo markaad degtay oo caga dhigatay dacwada sidee ku bilowday maxaase kaa saaciiday meesha markaan tagnay een, xamar baa maamul lagu soo dhisay Ilaa ixtisaam maadaama lala baxay maamul baa lasoo dhisay waa garta nin la yahay ayatullah uu mas-uulka yahay Mhm.
gobolka loo soo dhisay toddoba xubnoodna Mhm.
waa lasoo magacaabay anugu marka dee arfadow iyo eryana lagu ogaayay jirbiya moogta Mhm.
marka xubin baan yaa ka noqday toddoba nin las- lasoo magacaabay ee ninka la shaqaynaysa baa xubinka noqotay yaa xubin ka noqday Mhm.
kadib marka anuu magaalada markaan indheeyey waxaan u arkay inay u baahantay dacwa oo fiqiga shaaficiyada waa garta nin la yahay sheekh shafad baa haystay sheekh shafadkaasoo marka nin wuxuu ahaa oo aan fiqigana aqoon laakiin nimanka itixaadka iska haruursada waa garta itixaadkuna fiqi shaafici wuxuu ka aaminsan yahay khuraafi waa garta fiqigan xanaabilada oo jaamacadday ku soo qaateen wuxuu u yahay ka nasi oo kale qur'aan iyo xadiid kale u yahay waa garta fiqiga shaaficiyada waa waxay jaamacadda ku soo qaateen moogta Mhm.
maalin anagoo kaambooni kanina ku leeyahay nin la yacda ciise raggii sheekha la asaasay ahaa oo rag jaamacad mid ka soo baxay iyo uwaadh xabad lagu dhuftay bismillaahi marka waa la cunayaa baan ku yidhi wuxuu cabdiraxmaan hadduu showkaani qabo waa kugu raacay buu yidhi.
waa garta kadaa minhaaj minhaaj keeni doonto Mhm.
masalada dadka cunsiinin buu yidhi.
waa waa garta nin oo jaamacad madiine ka soo baxay hadda u dhashay cabdis la yidhahdo nin weliba cilmi badan bu ah waa garta ilaa markii marka waxaa yidhi showkaani baa qabaa minhaajku ma qabaan ku yidhi waaba xaaraan minhaajku waa garta shaaficida waadh xabad lagu dila waa xaaraanba oo iyadoon dhimata loo tagaba Mhm.
showkaani waa rasaastan caadiga qabaan ku yidhi ina xalaata Mhm.
marka fiqi shaaficiya marka ma ogola itixaadku waa anigu fiqi shaaficiya marka bilaabay waa garta abishaaciyan bilaagtaan bilaabay marka dadkii waa so waa daban baa yaan- yaan- kugu soo xirmay igu soo xidhmay Mhm.
nimankii marka een, meesha aan ugu tegey propaganda la sameeyey marka Mhm.
raggii waxaa la yidhi tobanka sano aan dhisaynay suufiyaa loo gacangeliyaa leh Mhm.
anigu markaa marka tabaday hoose aan akhriyey caqiidaan bilaabay Mhm.
kashbaadka markaa mar- marin hayo yaa la yidhi raggii waadada dhisaynay takfiir baa laga dhigay waa garta waa ayagii un maamulka naga dhexdiisa suufi ah barra takfiirah Mhm, anaa waxbarashan la ogolayn mhm.
markii dambena fannigan xadiidka ah ayaa wareegtay ayaan u wareegay ilaa umaasitaha Mhm, ayaan ku akhriyey magaalada kismaayo waa garta Een, marka halkaasaan kismaayo ku caga dhigtay oo halkaasaa dacwada ka waday ahay inkastoo dhib badan igu qabsaday oo Mhm, een, kismaayo waxaa ka jira nin yahaa muuris oo gaal ahaa oo kolley dibadaha ka yimid waa garta wuxuu anigu dee kolley dhaqaalo doon hayadba ku magac lahayd maahan laakiin ma macdan buu rabay ma wax kaloo ha la garan maayo waa garta waddankana way ka baxeen markaas nimankii unisomty cafan unisomty ama unitafty waa ka Mhm, baxeen marka ciidamuu samaystay mhm, laba beebe buu samaystay boorka gacantuu ku dhigay magaalada asaga haystay ninkaasu mhm.
marka kaambooni ahaan waxaa la istusay in ninkan uu kaambooni duulaan ku yahay waa garta hadda beebayaal asaga uu leeyahay uu keensaday soomaali beebe ma aqoon kubad gaalama jir marka ninka muxuu yahay waa nin gaal u ahaa oo intuu u dhashay waddankee kolley inuu talyaaniga ahaa baan u malayn laakiin ma hubo waa Wata garta yurub buu ahaa waa garta aduu ninkii nin leeyahay waxaa amiin baa loo soo diray Mhm, oo markii dambe biyihii dayrtii fatahaadda biyaha ku dhintay qoqaan agta ku dhintay Allah yarxam.
mhm, nin fiican buu ahaa niman kismaayo joogay oo dhalinyaro ahaa mhm.
oo qabiilkan hartida uu la kaashaday wuxuu yidhi ninkaa inuu- inaan dilaan rabnaa waa garta marka inaan kaambooni geenaan rabnaa si siyaasadda waa garta uusan looga horumarin magaaladu biyo male buur gaabo oo kale biyo macaan male inaa marka dhan biyo macaan noo samee Mhm, baa tahay markuu tagana aan dilaan rabnaa baa lii
waa garta oo nimankaa ka shaqeeyey ninkii waa loo geeyey gaalkii baa ninkii loo geeyey xamiin loo geeyey hawsha laga dhaadhiciyey biyo waan samayn buu yidhi idinkaa laydinka helo
waa garta diyaar baa lii marka marka buu qaatay ciidan ilaa uun kontomiyo lixdan uu saartay oo raggiisii ah Mhm, buur gaabuu tegey xalay marka meesha marka meeshu imaara islaamiya iska ahayd mhm.
hal marka meesha lama ogolee toban nin oo istaafka kula soo degto waa garta aduu waa aqbalay istaafka marka hore waa diidiideen rag la socday aduu ninkaa soo tobanka ciidanka watay waa soo degay Een, waxaa loo dhigay kuraas baa loo dhigay xogaa markii la wada hadlay raggii loogu talagalay waa yimaadeen kuwan marka tobanka lama qeersanayo maadaama berri berri ay meeshu tahay buurgaaba ay tahay Mhm, xerada ciidanka waxba ayaga markaas xabad mardi karaan beentood way mhm, asagii marka ali kursi ka deg dhulka fadhiisaa layi mhm.
inuu dilay marka wuu gartay madaxuu aad u gilgilay ninkii meeshii baa lagu dilay
waa garta nimankiina ordintiina raacalay qoryihiina qaata baxa waa garta waa baxeen marka waa soo baxay kismaayaa layidhi marka kismaa markay yimaadeen ninkiina uu dhintay wargan marka beebay wixii wixii baa la diyaariyey Mhm, saantu marka wiil yaroo marka aniga ii joogay yaa waxay geysay isbitaalka beljamka maxaa haysta meeshan kuwii meelahan hargeysa deganaan jiray hay-adda ah mhm.
oo caafimaadka ee isbitaalka soo haystay wiilkay geysay marka ku soomaaliya u geysay wiilkan magaciisa maxamed baa layihahdaa aabihii awey cabdiraxmaan marka waxaa soo gashay markii meesha lagu dilay nin layaasha cabdiraxaan qaadi ayaa xukumay muuris waa garta anna markaa waxaan ku maqnahay kambooni
waa garta marka aabihii magaciisa cabdiraxaan sheeg waa arrin kaloo nin nin layaha cabdiraxaan qaadi yaa kaa meesha qaadigaa waa garta waa isku magaca nahay laakiin dee wax kaloo noo kala duwanaayeen kambooni jir cabdiraxaan baa la yidhahdaa sheekh cabdiraxaan baa la yidhahdaa kambooni jiraa tiri bas wiilka dhig uu baahan yaha la yidhi waa garta wiilka se dhig ugu baahan yahay wiilkan waa wiil yare eh, malaari ha laga baaree maya maya dhig u baahan yahay khatar waa wiilkanu waa garta aduu dhigay ku shubeen kansar yaa ku dhacay maalintii cunugii kuma- isbitaalka ma soo bixin marka aniga saanta waa waa imid marka cunugii isbitaal ku jiraan imid waa garta sagaal bilood baan ku jiray markii beljamka meesha joogay ee, een, joogay oo hayadda haystay cadaankaa mar cad buu qaaday mar dhiig buu qaaday mar wax buu qaaday bursba meelaha beljam waa loo diri jiray waa ku wareereen laftoodu aniga xataa marka dambe miskaar baa cabtaa may isaad miskaar cabtaa waran waadaan wax ma cabnaa ku waa mar dambe soo xaqiijay inuu dhiig kansarka cunugii uu- dhiigii lagu shubay kole ku talagal buu ahaa Mhm, sagaal bilood baan ku jiray isbitaalka cunug waa garta isagoo noolba carabku soo go'ay indhuhuna ay soo baxeen markii dambe gaalka ayada wuxuu yidhi caagu dhiman hayaaye ma haystaa magaaladan guri aad cunuga guri waa haystaa baan ku yidhi waa garta adoo cunugu meeshii wuu
ku dhintay yahay marka sagaal bilood shantii ugu beri mar- marka dhig lagu shubi jiray mara kismaayo kole dhibkaan waa iga soo maray Mhm, dee dacwadan waa ka wadnay mhm, marka raggii aan kolba dee maamulkii la dhisaba aan ku jiray mhm, waxaa ka mid ahaa allah yarxam xaamiraa ka mid ahaa mhm. sheekh maxamed mire ahay ilaa cabdullaahi daawuud baa ka mid ahaa Mhm.
ilaa dee ay ururada jihaadiga dib ay u bilowdeen xilligii aad kismaayo joogtay sheekhana waxay ku beegneyd xili magaaladaasi marba ay ka talinayeen hogaamiye kooxidadii maxaa keenay in kismaayo gacmo badan ay soo marto oo mooryaantu xilligaasi ku loolamaan horta kismaayo deked bay leedahay waa garta dekedaha soomaaliyana waa yaryihiin berbera boosaaso xamar kismaayo afar degood hadda wax ka soo degaan waa weyn waxa kale marka iyo meelaha waa iska local waxaan deked lahayn wey magaalada marka deked bay leedahay waa midda koobaad xagga labaad waa dhulbeereed ee webigii jubba ayaa mara oo kaga badda goobeyn kaga dara marka badna way leedahay webina way leedahay qabaa'isha degtana qabaa'il xoog badan oo ulubasi shadiidin ma ahayn saa darteed marka ninkaas inuu meesha qabsado qabqable ah inuu dhaqaalo ka abuurhayo dadkeeduna ay dad hadda shacabo hadda galguduud iyo mudugoo kale iyo hiiraan oo kale iyo dad qabaa'ilo indhafarkan dad haddii la xukumi karo marka dhaqaalana waa yaalaa dadkeena waa la xukumi karaa baa layidhi marka labada arrimood ku jirtaa marka waxaa la yidhi mid kale soomaali qabiilaan degenina ma leh oo ninkii degaba qabiiluu ka helaya marka deegaankiisu ka helaya qabiilku noqdoba marka howlahaasaa kalifaya marka wadcigii kismaayo ka waran markii aad tagtay oo dacwada ka bilowday xaalku siduu ahaa xagga amniga magaalada magaalo horta markaa morgan baa haystay ninkii morisa markuu dhintay oo la dilay inuu duulana uu ku talagalay morgan runtii labadii beebe horta ilahi ba hadleeyey arun mucjise ahayd mid erboorku ku halaababa marka marka ciidamadii ay duulahayeen morgan ay dhaheen waa inaan u soo aarno lafiina aan keenno nin la yahaa mustafa alcaanood oo laga keenay yurub diyaarad baa keligii keentay kambooni mar aa soo tababarta masaajidkii jacan qadiim ka istaagay waa garta morgan hadduu baxawiye meeshaas waxay ka bilaaban buu yidhi magaalada gudaheeda waana nin marraxaan raggii magaalada haysta ka mid ah mooryaantiisii meesha nin qabiil qabiiltu qabiilkaa degan yahay nin kula hadli karaa mala meesha aduu raga nabadaa weeye waa garta marka morgan waa yaabay wuxuu yidhi maxagga waxa ku tuuli magaalada la haystaabe marka waxaa dhacday beebaa ka hadlaabay nimankeena dib magaaladayy duulaankii waa baaqday maleysiida marka markay ninkii weyday hawlihiina ay waayeen waxaa isku dhacay nin la yaha afkabdheedlo intaan joogay iyo morgan runtii meesha dagaalla waxaa ka dhacay mariir aho aad khatar u ahaa waa garta afkabdheedlo waa la dilay mar dambe meesha dad ka mid ahaa markii dambe dooxadii jubbaa soo gashay ciidamo marka fara badan oo bari laga keeno diyaarada lagu keeno fara badan bodaasi iyo laga keeno waa lagu soo dejiyey kuwa xamar oo ay nimankii marxaanka calaqadla yeesheen dooxada jubba loo bax marka dambena waa jirtay wadcigeedu marka wadci dagaal buu ahaa oo loolan kolba qola ay la wareegeyso waa garta ayuu ahaa lakin annaga ka dacwo ahaan waxaa la dhihi karaa
dacwadiina waa wadatay waan wadanay kolba qabiilka ninkii qabsadan baa loo dhiibahayay dacwada marka hore niman odayaala oday ka ahaa markii dambe dooxada jubbana xoogaa mar muddo waxaa yay nilaya cabdulaahi daawuud baa joogay marxaana joogay marka annagu sida loola seexday waa naqaanay baashanoo waa garta indhahuna aad noguma soo jeedo maadee wadaadda la yahay waa garta wadaadda burburooska sakaraada inkastoo ay dhib badan ugu hayso lahaa hadduu barra magaalada qabsado iyo nin kabel warsamo ahaa dagaalka gadaa jiray ama gumaayo doona wadaadada cabsida badan ay nagu jirtay marka
marka waxaa weeye dadka uga dhib yar baan ahay waa garta marka magaalada kismaayo intii ay hogaami kooxyadooda ku loolamayeen imase jeeray kala qabsadeen tiraahan horta waxaan isleeyahay magaalada kismaayo kow iyo toban jeer waa la kala qabsaday waa oo aanan tiraynin dad kuwa jiray magaalada dhexuntay dagaalameen qolo laga saaray ee qolo jirta ee qolo kor ka timid ay ka saartay caydiid baan ugu horreeyey nin qabsaday marka ugu horreysay oo caydiid baa qabsaday ragga itixaadna ku leeyay meesha dagaalkii araare xoogaa nimanka itixaadku way is abaabuleen waa garta ciidamo badan iyo dhallinyara la abaabulay morgan waa nin siyaasi ah markuu soo jabay uu arkay ninkuu xol wixii war waa idinka idiin sheeganaye magaalada qotaasi qabsadoo badbaadiyo ayd budaa daba taagnaa marka meen war markaa sii soctoon ku qaan weyne haddii dhan u degi lahaayeen waxay noqon lahayd inay baasha ay sahlanaato waa garta runtii inay difacaanba isku dayaan aydiid kabsumo isku hakiyey nin hadda ragga culimmada inaan gashan aan rabin nin oday ahaabuu u diray uyu bal nimanka la soo hadal itixaad dagaalkasma rabeen xawr way marka degan yihin marka ciidamo degan yihine ni wuxuu yiri nihow waxaa jira imaam shaafici markaa marka ma jirin la soo hadal biyu marka adoo ninkii waa tegey waa gudbay rag u tegey wuxuu yidhi niyahow nimanka ninkaa leex calaa kulli xaal nimankii ma ina yeelin ninkiina wuxuu yidhi war waxa waa qabiile iska celbi marka waa garta markuu hargii araarow caydi ku baabi'iyey caydid baa marka ugu horreeyey marka koo iyo toban jeeray kala qabsadeen aahay waa gartay Een, dad badan waxay isweydiinayaan sheekhana een, maxaa keenay in xaaladda kismaayo xilligaa aad u adkeyd oo hogaami kooxyadu ay joogeen in culimmadiinnii al-itixaad xilligaasi ay magaalada ay ku sugnaayeen oo dacwad ay ka wadeen marka een, sidee shartii hogaami kooxyada uga nabad gasheen haddaad culimmadii ahaydeen jazaakalla horta horta- horta waxaan dhihi karaa dadka horta ilaah bay ku xidhnaayeen marka koobaad Mhm.
dad horta ilaah aaminsan bay ahaayeenba horta waa midda labaadee calaaqaada waxaa jira een, kolba qolada qabsataa aad la yeelanayseen aad la yeelanayo kolba qabiilkii meesha qabsada raggooda oday ahaa waa gartay oo wixii loo baahdaba ayaga aadahaya ninka meesha haysta waa gartay ayaa aadahaya Een, mooryaankii qabsadaba meesha nin ku qabiil ah ninku qabiila baa alitixaadka markaa loo dhiibayay ayaa loo kismaayo dhiibaya- haa, loo dhiibahaya oo marka siyaasaddaas maxaa keena inaad qaadataan kole un nin ma tuur- waxa u aragteen inaad uga badbaadaysaan shartooda nin tuur lasuu socso yaqaanaa lii moogtahay markay si dacwadan ku nabad gasho ina waxaa noogu dhinac le cabdiraxmaan jiriin noogu badnaa marku joogay runtii ku milmay morgan waa garta waxaa la yaabi jiray ninka ugu horreeya waa loo hayin morgan magaalada ka maqan waana ninliisa xuseen baa joogay oo cawliyahan ahaa ciid bay ahayd intuu istaagay wuxuu yidhi amiirkii baa maqan naciibkiisaa jooga hadlaya waa garta itixaadna hawshaas waxay ka ahayd kufri oo kale waa garta hawsha qabiilkii iyo qubuurta isku mida noo ahayn mogta waa garta hawl lala yaabay ahayd Mhm.
cabdiraxmaan waa kii tegey mar meelahaasu tegey kiiyuu tegey su-aashii waa la weydiiyey Mhm.
marka haddaan ku celinayaa buu Mhm.
masaajidkii fawda ka dhacday asagii naftiisa lala baxsaday Mhm.
marka ninkaasaa marka annaga runtii haddaan nahay reer kismaayo un nagu dhibadnaa waa garta xoogaana dee un cabsi badan abuuri jiray oo dee nin hadduu ragga ragga ragga ay raacaan oo ay ay qabiilka la socdaan Mhm.
dhib badan ba laakiin annaga kumanaa milmi jirin Mhm.
rag calaqaad odayaal baa jira xaggay la socdi jireen dacwadana waan wadanay nimankanu marka hungura u muuqda mooye ayaga lafsa dacwo waxa uma muuqan uma muuqanin Mhm.
waxaa ugu horreeyey un hadda rag wadaadoo lagu dilo magaalada oo wada ahaan loo dilo waxaa jiray markii uu dambe ee xamaaradii kismaayo qabsatay Mhm.
kadibna uu barra ka saaray in afgudi raggiisu ka saaray asoo meeshu qabsaday ee nin wadaada ahaa ayuu marka diin ahaan loo laayey Mhm.
oo nin een, cabdiraxmaan mir loojeeda maxamed mir walaalkiisa ahaa iyo Mhm.
een, nin xasan xiish la odhan jiray iyo rag buu marka magaalada lagu laayey Mhm.
yaa lagu laayay magaalada Inta Mhm.
kale- yaa laayay marka raggaas waxaa laayay barre adeerkii habal shire la odhan jiray barahiraare baraa adeerkiisa adilahaa Mhm.
diin ahaan buu leeyahay marka waa garta intii ku horreysay dacwo waa jirtay oo etoobiya intay rag marka soo direen rag saraakiila soo direen oo morgan ay u yimaadeen ay dhahan rag itixaadan u baahannahay aan Mhm.
qaadno etoobiya geyno la soo hadalno Mhm.
oo marka rag la diray waa jirtaa Mhm.
laakiin wax hadda wada ahaan oo xabad ku wajahan Mhm.
qoys kastuu yahay Mhm.
macnaa ma jirin ma jirin Mhm. waa tahay ee, gabagabadii een, ayaa soo gaarnay sheekhana ugu dambeyntii maxaad kula dardaarmaysaa jiilka mujaahidiinta ee hadda jihaadaya iyo hoggaanka mujaahidiinta
horta waxaan dhihi lahaa mujaahidiinta geeska afrika Mhm.
shacabka aan la joogno curfigiisa waa inaan baranno Mhm.
shacabka aan la joogno waa shacab kaab kaab kaab intay jireen qabiil ku dhaqmi jiray Mhm.
waxaan dhihi lahaa marka hogaanka Mhm.
iyo dhallinyaradaba inay qabiilka iska ilaaliyaan Mhm.
hadday geeska afrika qabiil aan ka nabadgalno hogaankeenni iyo dhallinyaradeenna waa guulaysana insha allahu tacaala Mhm.
ururadii jiray xataa dowladihii jiray xataa tii kacaanka wixii dumiyey qabiil bahayen Mhm.
qablayaashii waxay sii dumiyeena qabiil bahayen Mhm.
ururkii al-itixaad waxay dumiyeena qabiil buu ahaa.
Mhm.
marka waxaan dhihi lahaa hogaanku ha u yeesho aragti dheer oo dadkanu xuduud baa la kala dhex dhigay ingiriiskii talyaanigii wixii oo dhan qabiilkaas in baa loo meeleeyey ma og tahay Mhm.
inta idinkaa dega marka haddii lagu soo xadgudbo qabiilkaa bilaabanaya Mhm.
marka qabaa'isha xuduudeeda iyo curfigeeda ha la iska ilaaliyo Mhm.
innagana yaana qabiil u sacayna wixii keenaya marka ragga iyo markasta iyo ha noqoto ina dadka lagala wacdiyo geeska afrika qabiil Mhm.
qabiil lagaado oo dadka mabda diin lagu tilmaamo taasaan dhihi lahaa insha Allah. qabiil baa- qabiil nama deeqay diin baa ina deeqda insha allahu tacaala Mhm.
taasaan dhihi lahaa waa hagaagkaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan maxamed firin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijkeenna andalus bodkasti oo arrimo badan aan uga hadalnay intaa mid la mida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة